kusoo dhowaada dhegaystayaal mar kale barnaamijkeena xiisaha lahaa hambalyada iyo heesaha ibraahim toddobaadkan bishii barakaysan ee ramadaana lagu guda jiraa tobankii dhexoo sii dhammaanayana waa ku jirnaa maasha alla ilahay barakadiisa hana siiyo marka mar kale ramadaan wanaagsan ayaan leenahay dhegeystayaasha barnaamijkan ku xiran iyo inta iska dhegaysata ee sugto un waxaan u saarno weliba waxaan u haynaa qasaa'id badan oon ugu talagalay bishan barakaysan ee ramadaan midda ugu horreysa bal haddaad ad kuma bilownaba toddobaadkan ku soo dhowaada codkii shiiraan shidaad muraad
bannaan bixii adduunka bashiir nuur soo baxaye bilmownuuday aheede yaa rasuulallah nin baabka saciira basiid ku arkow adduunya balaysay bilaash noqoye jaha ilaahw jeedya jamaca qur'aan la siiyaa xabiib nuur muxamed jibriil u meerinahayahaa yaa rasuulallah yaa nuur alcayni ayaa khayr alkule yaa baaba alfaatxi yaa rasuulallah yaa nuur alcayni يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله الله بنام بحي أدونك بشير نور صوب حي بالمؤنودي اهيده يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح الله أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور سلام عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح هلا تراه كالآلي أضاء بدر كمالي استهتدي عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب القاتل هلا جميل الوجه أجلى له الكلام أحلى إذا تلا عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله الله إمام الأنبياء وسراج الأولياء وقد سمى عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله حبيب لها شبيه ضحى وهو فقيه كما بدا عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله الله ختام الأنبياء وسراج الأولياء وقد سمى عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح
waa tahay qasiidadaas uu ku luqaynayey shiiraan shidaad muraad ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada ayaan guda gelaynaa dhambaalka ugu horeeya ibraahim haddaan soo qabto waxa uu naga soo gaaray hooyo maryan muuse hooyo deeqo maxamed magan aabe daahir xasan abwaan mahad weyl abwaan qalbi axmed xasan iyo siciid daahir warsame sayid nuur daahir warsame cabdulaahi xirsi cali maxamed cabdulaahi xirsi iyo suldaan axmed daacad iyo mursal geelle gowraxo waxay dhammaantood iyagoo isku duuban hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan lamaanaha aan kala dhicin baa layidhi waa tahay waa iid leh macalin daahir iyo aamino daahir warsame oo toddobiiyo tobankii bishan may ee sanadkan laba kun sagaal iyo tobanka ay gabar igu dhalatay degmada caabudwaaq waxaa loo baxshay baa la yidhi caaisha iidle macalin daahir waxaana ay leeyihiin soo barbaaro noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda anigana waxaan raacinayaa aamiin aamin ayaan leenahay dhabalkana waxa uu noogu yimid cabdirasaaq beriye iyo cabdirasaaq ayaan la cartan bishaaro beriye siciido beriye aabe beriye jaamac hooyo sahre xaaji iyo adeer duraan jaamac ilaama farxaan jaamac faragaab ilaama farayare jaamac faragaab iyo ilaama maxamuud jaamac faragaab iyo ilaama beriye jaamac faragaab iyo ikraan axmed nuur aadan dadkaas waxa ay kala joogaan laasahodan qabridahare iyo labile waxaana ay jecel yihiin inay taaniyo dhalasho ay gaarsiiyaan fawsiye beriye jaamac iyo saygeeda ayaanleh oo wiil ugu dhasha bay yidhaahdeen degmada gallaadi gaar ahaan bariscadde waxaana ay leeyihiin ducadu waa caashucuud haye caasha wiilkaasi maxaa ugu ducaynaysaa wiilkaasi waxaan ugu duceynayaa in ilaahay uu ka dhiga ibraahimow midkii soo weynaada waalidkii wax tara dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan kusoo kordhiya oo u tara waa tahay waxaan markana soo qabanaynaa heesta boholyow codadkii saalax qaasim naaji iyo saadacad
ubaxa gambedanka jacaylka gambeerta baddu aanay maydhayn birtu aanay goy karin baddu aanay maydhayn birtu aanay goy karin boqolkiiba boqolka boqolkiiba boqolka barigooyankiisii aan bishu dhigan barigooyankiisii aan bishu dhigan markuu dirirku beerraqo laxuguna bayaamaan ururku baalka joogto layaheenu buursamo markuu dirirku beerraqo laxumuna bayaamaan ururku baalka joogto layaheenu buursamo adeeduna barkama tahay banka kuya doog noqoy adeeduna barkama tahay banka kuya doog noqoy moradu buduweyo walagu bishaa moradu buduweyo walagu bishaa
dantiisu waxay tahay barqaderegi low dantiisu waxay tahay barqadaragina shimbirkada baradkiyo gayadii kureeqiyo shimbirkada baradkiyo gayadii kureeqiyo waxaan saaray biladeebar iyo noonoqo waxaan saaray biladeebar iyo noonoqo boodanta kortaas boodanta kortaas bari iyo galbeed kumay yaamina taabalin
waa tahay mar kale haddii aan dib u gudagalno oo dhambaalada dhinacayga yaalla ibraahino mid ka mid a haddaan soo qabto dhambaalkan waxaa ugu horeeya cabdiraxiin axmed nuur giindhe waxa uu joogaa magaalada gurceel ee gobolka galgaduud waxa uu halkan hambaliyo farxad looga dirayaa saaxiibkiis cabdiraxmaan daahir caraale iyo marwadiisa xaliimo aadan daahir oo wiil ugu dhashay cisbitalka soomaali sudanis baalyiri ee ku yaala magaalada muqdisho ducada waa caashacuud iyo weliba daandure baalyiri waa tahay wiilkaasi ku dhashay magaalada muqdisho maxaa ugu ducaynaysaa waxaa leenahay allah kaa dhigo kiisuu weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba wax tara dhambaal qurux badan waxau naga soo gaaray hooyo xaliimo xaaji yabrow iyo aabe axmed faarax iyo hooyo nuurto xaaji yabrow iyo odageeda iyo caruurteeda iyo dhammaanba reer cali isla weyn ibraahim axmed yabrow xaaskiisa iyo caruurtooda iyo dhammaan reer cali falaax iyo farxiya xasan iyo subeyda aadan wish dadkaasi dhammaantood waxay kala joogaan muqdisho london canada talyaaniga iyo maraykanka waxayna hambalyo kal iyo laabah ay gaarsiinayaan axmed ibraahim axmed yabrow iyo suweys maxamed axmed oo bishan may shan iyo tobankeedii wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasi oo loo bixiyey cusmaan axmed caashi maxaa ugu ducaynaysaa oo ku dhashay muqdisho cismaan waxaan ugu ducaynayaa in ilaahay uu ka dhigo midkii soo weynaada sida aan caruurtii horeba ugu ducaynay islamarkaana dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan uu taraa aamiin waa tahay ku soo dhowaada codkii yurubgay haddaan jilayaa jacayl haddaan jawi caashaqalay haddaan jaangoynaya naflaha kii aan janjeey jaleecada eegmadiisa qalbigu qalbigu qalbigu qalbigu jiitoon ka helay haddaan jilaya jacayl haddaan jawi caashaqalay haddaan jaangoynaya naflaha kii aan jantee jaleecada eegmadiisa qalbigu qalbigu qalbigu qalbigu jiitoon ka helay jamalkiisiyo aslubta jaliilku siduu u umay la joogiisaan jecle marnaba kama jeedsan karo la joogiisaan jecle miyuba jira maye maya maya miyuba jira maye miyuba jira maye maya maya miyuba jira midaan dunida ku jigbayn karaya jamalkiisiyo aslubta jaliilku siduu u umay la joogiisaan jecle naba kama jeedsan karo majoogiisaan jecele miyuu jira maye maye maye miyuuba jira maye miyuuba jira maye maye maye miyuuba jira miraan dunida ku jibban karaya haddaan jeestaynayaa haddaan jiifkii ka toosay jikaar iyo haddaan karaystay noolaha kii aan jeclaaday haddii aan aqal joogo farxadi farxadi farxadi farxadi way jirtaaye haddaan jeestaynayaa haddaan jiifkii ka toosay jikaar iyo haddaan karaystay noolaha kii aan jeclaaday haddii aan aqal la joogo farxadi farxadi farxadi farxadi way jirtaaye jamalkiisiyo aslubta jaliilku siduu u umay majoogiisaan jecele marnaba kama jeedsan karo majoogiisaan jecele miyuuba jira maye maye maye miyuuba jira maye miyuuba jira maye maye maye miyuuba jira midaan dunida ku jigbayn karaya jamalkiisiyo aslubta jaliilku siduu u umay majoogiisaan jecele marnaba kama jeedsan karo majoogiisaan jecele
waa tahay dhinacii dhambaalada haddaan mar kale jalleecno yurub geenya codkeeda waxaan filaya inaad si weyn uga hesheen dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray korneel shanlayste baa la yidhi iyo adeer cabdikariin warsame abti waayeel maxamed magan iyo abtisade maxamed magan cumar xasan daahir maxamed daahir xasan axmed duraan warsame maxamed duraan warsame hooyo ubax axmed xirsi iyo shuuriye axmed xasan iyo khatraah duraan warsame dhammaan dadkaasi waxay hambalyo dhalasho u dirayaan ciid leh macalin daahir iyo aamine daahir warsame oo toddoba iyo tobankii bisha meey ee sanadkan laba kun sagaal iyo tobanka ay gabar ugu dhalatay degmada caabudwaaq gabadhaasi waxaa loo bixiyey caaisha ciid leh macalin daahir waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midii soo weynaata ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba wax wanaagsan u tarto aamiin heesta kale een dhegaystayaashan u soo qabanana caasho waa heesta keeb xaalag waxaa ku luqaynaya saalim siciid saalim iyo maryan naasir
kulumba waariir ishtaabi katiinadiise asamsamey lagu xiraa karaamadaada kulumba waariir ishtaabi katiinadiise asamsamey lagu xiraa karaamadaada كوني غمارة تغير كفنا مقوقوري كريم يا وحي حك حسني جريم وسكو كل كل يا كفالة بيستغاري كوني غمارة تغير kufna makuu quuri karee iyo wixii halkaxsanii jireen uuse ku koolkooliyahay kafaaladiisa qaadaye kabtankaaga karere waxba makaa kaaysan kareen kusha adeenkuugu jiraa كيف حالك لكسا يا ليلى كيف حالك لكسا يا ليلى كفتكاكا كغيري وحبا مكاكا يسكري mushkaad leeskuugu jiraa كيف كيف كيف حالك لكسا يا ليلى كيف حالك lakasayaa la yiraa
waa hagaaga welina waxaad la socotaan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha laanta afka soomaaliga v o a ayuuna idinkaga imanaya dhambaalada haddaan mar kale guda gallo tan dhinaciga taalana soo qabto waxa uu naga soo gaaray ayeeyo cubtan xalane nuure iyo awoowe faarax aw cabdi ayeeyo cadar ciro iyo awoowe ciise bare isxaaq iyo adeer aadan gure iyo adeer aadan bile faarax aw cabdi adeer cabdiraxakiim faarax aw cabdi adeer indha yare maxamuud eedo ubax faarax aw cabdi iyo eedo bishaaro faarax aw cabdi eedo sucdi faarax aw cabdi iyo eedo ubax faarax aw cabdi iyo nasro maxamed cabdi raxmo maxamed cabdi iyo sakariye raage bootaan iyo ugu dambayntii rujaal aadan gurey dhammaan dadkani waxay hambalyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin baa la yiri u dirayaan cabdishakuul faarax aw cabdi iyo xaawo ciise bare oo ay gabar igu dhalatay lix iyo tobanka mey ee sanadkan laba kun sagaal iyo toban xarunta gobolka mudug baa layiri ee gaalkacyo magaca waa xaggiina baa layiri waa taa ibraahim magaca waa xaggiina marka la yirahdo waa mas-uuliyad culus marka anigu haddaan soo koobo horta maxaad u bixin lahayd magaca waxaan u malaynayaa in waalidka ay ku habboon tahay inay u bixiyaan laakiin haddii la yidhi ibraahim daandure bal magacaasi ha soo bixiyana magacyo aad soo jeedin lahayd ood dhilid kala xusha Abakaabo magacyada bixiya.
waalidka aan u malaynayaa in magac qurux badan ay heli karaan
waa tahay magaca waa xaggiina baa layidhi haddii xaggiina la yiri ibraahim oo inkastoo dhinacoodana ay jirto laakiin aniga waxaan u bixin lahaa faadumo faadumaad u bixi lahayd waa tahay bal waa arkaynaa in faadumo loo bixiyo iyo in waalidka ay magac u bixiyaan gabadhaasi dhambaalkan wuxuu nagu soo gaaray hooyo xaliimo xaaji yabrow iyo aabe axmed faarax iyo hooyo nuurto xaaji yabrow iyo seegeeda iyo caruurtooda iyo dhammaanba reer cali islaweyn iyo ibraahim axmed yabrow xaaskiisa iyo caruurtooda iyo dhammaanba reer cali falaax iyo farxiye xasan iyo subeyda aadan wish dadkaasi waxay kala joogaan muqdisho london canada talyaaniga iyo dalkan maraykanka waxayna hambalyo jecelyihiina inay gaarsiiyaan islamarkaasina ay heestan u ciyaaraan axmed ibraahim axmed yebrow iyo suweys maxamed axmed oo bishan shan iyo tobankeedii wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasi oo loo bixiyey cusmaan axmed waxaan leeyahay cusmaan soo weynow noqonkii waalidkii dalkiisa iyo dadkiisa waxtara dhegeystayaal markana waxaan idiin soo qabanaynaa qasiidadan waxaa ku luqeynaya shimaale axmed shimaale iyada ayaanu kusoo xiraynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan oo ay wadajireedu kugu soo jeediyeen caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan daandurey intaan toddobaadka dambe kulmi doono hadduu eebbe yidhaahdo waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ramadaan kariim
waa nuur wax aan cunin raxmaduu ku caan yahay allah waa qiibi aan caban allah awalow nebiyo aan salaama awalow nebigeenni aan salaamaye masi waabigiisaan salaama nuur waxaan cunin allah cabsigiisi waa uduu waa eebe aan caban allah awalow nebiyo waan salaama awalow nebigeenni aan salaamaye asi waa bihiisaan salaama Lama dalin.